khudbadan oo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam uu ka jeedinayay furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka jubbaland ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra oo la xiriira xaaladaha dalka uu marayo isagoona ugu horreyn soo hadal qaaday fatahaadaha xooggan ee ku dhuftay deegaanada jubbaland oo uu faahfaahin ka bixiyey khasaarihii ugu badnaa ee ay ka geysteen deegaanada jubbaland isagoona tilmaamay in dadkii ugu badnaa ay ku barakaceen fatahaadahaasi islamar ahaantaana dad ka badan lixdan qof ay ku nafwaayeen waxay sababtay oy saamayn ku yeelatay dad ka badan hal milyan iyo boqol iyo konton iyo toddoba kun iyo laba boqol iyo sagaashan iyo laba waxaa ku barakacay afar boqol iyo lixdan iyo dhowr kun waxaa dhimashadu ilaa hadda ay maraysaa inta la ogyahay ee la arkay ilaa lixdan iyo saddex qof waxaa go'doonsan intaa in ka badan marka maanta aan fiiriyey xalay aan weydiinayay qaamqaam degtasha dadka jooga ee gobolku ka dhacay saddex boqol iyo ziyaado qof bay ahaayeen oo intaa doonya lagu soo daldalayo dadkaa marka aad fiiriso waxa ku dhacaya iyo xaaladdu siay tahay waxaad arkaysaa hooyooyin umulay oo iyagoo umul ah tunka ilmihii ku soo wato intaas umulnimo ku soo socday waxaan aad arrintaas ugu culayska u dareemayaa marka aan fiirinay dadka soo qaxay iyo dadka barakacay ee dadka dhibka ku dhacay hooyooyinkay u badan yihiin madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa si weyn u soo dhoweeyey xayiraaddii dhowaantan soomaaliya laga qaaday ee cunaqabataynta hubka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu dhowaantan ku dhawaaqay taa uu sheegay in ahmiyad gaar ay u leedahay soomaaliya marka loo eego xaaladaha amni ee waddanka dowladda soomaaliya muddadii burburka kadib waxay u suurtagalay weliba dowladdan hadda jirta qodobo muhiim ah oo siyaasiyan waxtar u ah dowladnimada soomaaliya oo wax maanta lagu faani karayo dowladdanna ay u noqon karto raad fiican shaqooyinka hadda qabsoomay iyo marxaladaha maanta lagu jiro aad iyo aadna aan madaxweynaha iyo hoggaankiisa ugu mahad celinayo hadday noqoto tii ugu dambaysay cunaqabataynta hubka laga qaaday oo aannu noqonnay annaga iyo khawaarijtu laba jabhadood oo garbasiman oo qorigay haystaan qorigu haysta uu haysto waxaan isdheerrahay ayna jirin qolyaha amis atamis iyo dowladahaas kalena ay noqdeen iyagu waxa fire saboodka ama madaafiicda laga helayo dee waxaadan gacanta ku haynina kuma haysid maanta taasi waxay u tahay dowladda dan qaran faa'iido iyo guul ay gaadhay taariikhdana u geli doonta ayna xusi doonto aanan filayo dagaalka shabaab inuu soo kooban doono cimrigiisu sababtoo ah hadda laba jabhadood oo isku hub wata oo isku qoriya oo waxba isdheereen baanahay madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa dhanka kale ka hadlay arrimaha wax kabeddelka dastuurka ee uu baarlamanku sheegay in looga baahan yahay in ay dib u eegis ku sameeyaan go'aanadii madasha wadatashiga qaran ee ay soo saareen dastuurku kudhac buu u baahan yahay haddii laga cabsado oo maanta oo dhan laga hadla dastuurkii oo dastuurka in la dhammaystiro xalka gagaaristiisu ay adkaato weligeen sidaa umaan qabyo u ahaanayna wax badanna way taagnaanayaan annagu golaan ahayn n c c la yidhaahdo golahaasi talooyin buu keenay xadhigyuu gooyey waxbaan jebinay laakiin golayaasha shacabka ama xeerdejintu iyadaa waxay leedahay inay wixii shaandhayso qodobada qaarkood hadday wax ka bedel iyo hadday wax ku samayniyo laakiin annaga gol ahaan waxaa nala gudboonayd waddanku sidaan ma ku jiri karaa maya aan calool adag samayno go'aanno aan qaadanno aan soconno waxaan rajaynayaa baarlamaankuna inay sida ay tahay arrintaas aragtideeda u qaadan doonaanoo waddankani uu u baahan yahay sida uu ku jiro si ka bedelan inuu u dhaqmo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo